ciidanka ilaalada xeebaha dalka talyaaniga ayaa sheegay in shalay oo isniina ay koob iyo toban howlgallaa ku soo badbaadiyeen muhaajiriin tiradoodu ay gaadhayso kun boqol iyo koob iyo konton kuwaas oo laga soo daadgureeyey dekadaha lambaduza iyo bazalo sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ansa dadka la badbaadiyey waxaa ku jira afar boqol iyo koob iyo afartan qof oo saarnaa dhowr doomood oo ah kuwa ka samaysan bacaha la buufiyo sida lagu sheegay war qoraal ah hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegtay in markab ay leeyihiin oo lagu magacaabo dignity one uu sidoo kale badbaadiyey saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatan qof oo ay ku jiraan laba iyo lixdan dumar ah iyo toban carruur ah dadka la badbaadiyey ayaa ah kuwo isku buuqsan oo ku soo dhibtooday safarada khatarta ah ee looga tallaabaya badda miditeraneyanka in badan oo ka mid a dadka la badbaadiyey ayaa loo gudbiyey dhinaca talyaaniga axmed nuur ibraahim waxa uu ku sugan yahay jasiiradda malta waxaana uu ka mid yahay dadka soomaalida ee ku soo tahriibay dhinaca badda waxa uu ka hadlayaa dhibaatooyinka xooggan ee uu soo arkay safarka tahriibta meesha ugu khatarta badan waa saxaraha dadku markay soo tahriibaan goobtaas waxaa jooga niman la yidhaahdo magafayaal marka hore heshiis ayaa lagula soo gelaya waxaa lagu leeyahay lacag aad u yaraa lagu leeyahay waxaa lagugu geynayaa yurub tusaale ahaan shan boqol oo dollar baa waxa lagugu leeyahay waxa lagugu geynayaa yurub marka saxaraha lagu keeno waa lagu afduubanaya waxaa lagu weydiinaya lacag dheeraad ah biyihii ayaa lagaa raadinayaa cuntadii ayaa lagaa qadinaya oo lagaa soominayaa muddo marka gaajo si xun ay kuu qabato oo xaaladaadu ay adkaato si fiican laguu jirdilo kadib baa fursad waxaa lagu siinayaa in ehelkaaga aad la hadasho oo aad weydiisato lacag inay soo diraan oo madax furasho ah oo magafayaasha ah lacagtaas hadda cadadkeeda waxay soo martay xilliyo kala duwan hadba heer ayay aheyd laakiin hadda qiimaha ay taaganta waa shan kun oo dollar shantaa kun oo dollar dadku marka ay soo bixiyaan kuwooda soo badbaado waxay yimaadaan libiya libiyaanka iyagii ayaaba hadda bilaabay inay dadka afduubaan tahriibayaashii markay afduubaan waxay weydiisinayaan lacago madax furasho ah intii intaa kasoo badbaado waxay soo galaan safar kalo khatara oo badda ah waxay soo raacaan doon ka samaysan bambiiro ama plastic taas oo aan laisku haleyn karin xaaladdu waxa weeye dil naftaada adigoo khatar ku biimeynaya run ahaantii boqolaal soomaali ah ayaa ku dhintay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadkan gudihiisa badda mediterraneanka bishii sebtembar sagaal iyo tobankeedii waxaa la badbaadiyey in ka badan afar kun iyo shan boqol oo muhaajiriin ah oo doonayay inay ka soo tallaabaan dhinaca badda iyagoo ka yimid dalka liibiya oo ah marin muhiim u ah dadka ka imanaya dhinaca dalka liibiya ee tahriibaya dhinaca kalena waxaa shalay golaha midowda yurub uu ku dhawaaqay in toddobada oktoobar la bilaabi doono wejiga labaad ee howlgalka lagu yaraynayo tahriibayaasha ka imanaya dhinaca badda mediteraneyanka howlgalkan cusub oo noqon doona mid ka ballaaran kuwii hore oo lagu baacsanayo kooxaha muhaajiriinta ayaa loogu magacdari doonaa safiya oo ah gabar yar oo soomaaliyeed oo ciidanka badda ee midowda yurub ay badbaadiyeen afar iyo labaatankii agoost ee sannadkan xilli hore gabadhan iyo hooyadeed oo labaduba soomaali ah oo markii hore dalka talyaaniga ay ku baxnaaninayeen hay-ado gargaar ayaa hadda la rumaysan yahay inay uga gudubtay dhinaca dalalka kale saraakiil ka tirsan ciidanka badda oo aan la xidhiidhay ayaa ii sheegay inaanay ka warhayn halka ay hadda ku sugan tahay hana abuukar cali oo ah hooyada gabadhaasi dhashay suuragalna ay tahay inay u gudubtay dhinaca dalka jarmalka ridwaan xaaji cabdiweli v o a london